nabad baan ilaahay nagu soo celiyey waxaan idin leenahay adinkana nabad baan ilaahay iskuukanna keenay mar labaad waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhowayntan diiran ee aad nagu soo dhowaysteen erboorka kismaayo intaas waxaa weeye mahad celintii aan idinkaga mahad celinayna soo dhowayntiina qiimaha badnayd waxaan rabnaa hadduu ilaah idhaahdo inaan halkaan aan ku caddayno dadaalkii aad soo muujiseen iyo hawshii aad soo qabateen ee dibhushiinta ahayd intaan dalka ka maqnayn aniga iyo waftigayga qaarkii iyo madaxweynaha jubbaland oo isagana laftirkiisu safar shaqa ku maqnaa inaan insha allahu tacaalaa nabad iskugu nimid hawsha aad qabateenna waxaan ilaahay kaga baryaynaa inuu ilaahay ajri xasanaad idinka siiyo maxaa yeelay dib u heshisiintu wax qaaliah weeye wax ballaaran weeye wax diinta islaamka ay ammaantay weeye hawsha halkaad ka wadeen baan ka bilaabi doonnaa si fiican baan uga bilaabi doonnaa dadweynaha reer jubbaland meel kastoo joogaan hadday dalka soomaaliya gudihiisa ku jiraan ama saddexdan gobol ee jubba joogaan hadday bannaanka ku maqan yihiin ama dibadaha ku maqan yihiin waxaan rabnaa inaan u caddayno waxyaalaha isku qalqaldahayo shirka dib u heshisiintu wuxuu bilowday markii annagii dowladda federaalkan ku heshiinay adisababa bishii agosto sanadkii hore wuxuu soo socday hal sano iyo dhowr bilood hal sano iyo bil buu soo soconahayey waxaan tagnay laba jeer muqdisho shirka hore ee dib u heshisiinta iyo kii labaad ee hotel aljaziira aad baad u garanaysaan wuxuu soo socday wuxuu soo socdo dadkii naga maqnaa xooggoodii way noo yimaadeen ama horay ha u imaadaan ama gadaal ha u yimaadaan waxaan filayaa dadka reer jubbaland meel kastoo joogaan hadday dibadda jiraan hadday gudaha jiraan waxay dhegta u taagahayaan goormaan la qabanayaa shirka dib u heshisiinta waxaan filayaa saddex iyo labaatankii bishii lixaad bay ahayd markii aan isla cilaaminay ku-xigeenka xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya faatixa saruur iyo annaga golaha wasiirrada oan horkacahayay in la qaban doono shirka dib u heshisiinta kow iyo labaatanka bishaan aan ku jirna ee novemb sebtembar ilaahay idankiis waxaa ka dambeeyey dadkii naga maqnaa ama garbihii waaweynaha naga maqnaa oo uu ka mid ahaa korneyl barre aadan shire iyo ciidankii sabca ashraaf joogay markay yimaadeen oo inoo yimaadeen waxaa kaloo yimid wasiirro saddex ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha cabdullaahi goodax barre oo uu ka mid ahaa faarax cabdulqaadir wasiirka cadaaladda oo uu ka mid ahaa wasiirka maaliyadda xuseen cabdi xalane waxaa kaloo goobjoog ahaa